iyadoo ay jiraan haween badan oo ku shaqaysta xirfadda warbaahinta islamarkaana u baahan in lagu dhiirigeliyo shaqada bulshada ay u hayaan ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maamulka hirshabeelle cabdishakuur cabdulaahi axmed shaashaa wasiir ku-xigeenka ayaana sheegay in wasaaradda door muhiim ah ay ka qaadato sar u qaadidda aqoonta gabdhaha ku jira mihnada saxaafadda doorka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle ee ku aadan horumarinta xirfadda warbaahinta gaar ahaan wariyaasha gabdhaha ah waa mid aada u sareysa waxaadna markhaati ka tahay in hirshabelle aan ku qabanay in ka badan saddex mar tababaro gabdho keliya gooni u ah iyadoo aan wiilal la gelaynin in tababaro intaas ka badan oo gabdho iyo wiilalah ay qaateen marka wasaaraddu waxaad dareemaysaa inay ahamiyad gooniya siinayso gabdhaha maadaama tababaro iyaga gooni uana ay siisay kuwo kalena ay la wadaajisay wiilal oo aad aragtay in wiilal iyo gabdho markaas ay tababaro wada qaateen marka fursad waxaad moodaa marna in keligood wasaaraddu ay siisay marna ay la wadaageen ragga warbaahinta ku jira marka annaga ka wasaarad ahaan waa dhiiri gelinaynaa in gabdhuhu ay horumariyaan xirfadooda warbaahineed islamarkaasina ay noqdaan kuwo ku firfircoon shaqadooda annagu mar kasta weriye gabar ha noqoto ama wiil ha noqdee hirshabeelle weriye jooga inuu in yar oo caqabada ay hor timaado shaqadiisa ma ogolin mana jeclin mar walbana waxaan isku daynaa inaan qayb ka noqono ufududeynta shaqadooda waajibaadkooda si ay u gutaan shaqada ooda warbaahineed sidaa islamarkaasina aan ugu fududeyno wax kasta oo ay doonayaan marka insha allah gabdhaha saxafiyiinta ee danaynaya inay mihnadan kusii fogaadaan iyo kuwa hadda doonaya inay soo galaanba waxaan ugu baaqayaa in ay ilaaliyaan xeerarka warbaahineed oo ay akhristaan inay ilaaliyaan dhaqanka soomaaliyeed iyo inay ilaaliyaan diinta islaamka intaas haddii gabadhu ay isku ilaaliso waxay noqonaysaa gabar weriye ah oo qiimo badan oo sharaf badan la jeclaysto warbixinadeeda iyo barnaamijyadeedu dadkuna ay dhegeystaan marka mar walba waxaan ku dhiirigelinayaa inay noqdaan kuwo dhinac walba ka dhisan dhinaca diinta dhinaca dhaqanka soomaalida iyo anshaxa warbaahinta oo ay noqoto gabar ku suntan runsheeg iyo samaynta sheekooyin xiise leh oo ay soomaalida u bagaan